beesha w balweynta bahan magaalada ayaa shir balaaran ku yeelatay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool gaar ahaan hoteelka weyn ee xamdi ee ku yaala isla bartamaha gobol magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool haddaba shirkaasi ayaa qodobadii kasoo baxay waxaan ka wareysanay guddoomiyihii hore ee gobolka sool maxamed cabdi jibriil dimbil oo isagu halkaasi goobjoog ka ahaa guddoomiye maxaa kasoo baxay shirka qodobada laga soo saaray maxay yihiin hoteelka xamdi ee ku shirteen beesha bahan magaaleed
qodobada ka soo baxay waxay ahaayeen wadayaanay beesha soo saartay runtii aniga caawa la ii keenay qoraalka iyagoo qoraala anigu shirka kuma jirin laakiin dadka aad sheegtay unbaa shirka hayay oo maxay ahatay aada u fara badnaado cuqaal lahaay oo waxgarad lahaay oo culim awdiin lahaay oo ganacsato lahaay oo dhalinyaro lahaa marka shirkaasi waxaa ka soo baxay bayaankan bayaanka oo caawa markay ahayd laba iyo tobankii aniga laygu keenay guriga ma ayaan waxaa kamid ahaa kow qodobka koobaad beeshu waxa ay taageereysaa saasay kasoo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamed siilaanyo waxa ay nabadda gobolka iyo maxay ahatay wadahadalada uu furay taasoo ay beeshu u aragtay inay cid kasta dan u tahay waa qodobka koowaad qodobka labaad beeshu waxa ay aad iyo aad uga biyo diiday si adagna ay u naqdiday shaami qaybsiga xukuumadda beelaha gobolkan sool buuhoodle iyo maxay ahatay eeri gaabo oo ah sida wax loo qaybiyey oo beeshu ayan ka dhex muuqan laguna darin tiradaas shaami qaybsiga taasna waa qodobka labaad qodobka saddexaad kala soo jeedin bay beesha ku sheegtay waxay aheen madaxweynaha waxaanu usoo jeedinaynaa inuu arrintaa dib uga fiirsado maxay ahatay oo uu beeshaasi waxay xaq u leedahay uu maxay ahatay laga sugayo laga bilaabo xilliga kan oo ay bayaanku soo baxay iyo wixii ka dambeeyaba waxay kaloo beeshu taageertay ba shirkii ka dhacay xararan ee ismadu isugu yimaadeene nabadda ka kamid ahaa waxay kaloo taageertay baasay kasoo baxay wurwid uu ka hadlayey garaadabshir oo ahayd in nabad lagu wada noolaado somalilandna nabadda lagala hadlo dadka dantiisuna uu ka wada hadlo kaasna beeshu way taageertay waa intaas unbuu hadda ka kooban yahay maxay ahaytay bayaanku haddii aanu nahay beeshaas bahanugaaleed guda iyo dibadbana fekerka waanu qabnaa maxay ahaytay amajaaliyadda dibadda ha ahaato beelo kale oo beelaha kale oo dee dhulka degenina badankoodu waa qabaan waxayna u muuqataa arrintaasi inay tahay arrin lagu degdegay lagana fiirsan xagga maamulka gobol hadday tahay iyo hadday midka qaranba tahay maxay ahaytay isbedelkii madaxweynuhu doonayay la rabay dalka uu ugu ballan qaadayna inay beelaha qaar ka maqnaadaan nasiib darre aada u weyn baanu u aragnaa maxaa keenay ayaa laystoon karaa inaad hadda arrimahan aad ka hadashaan saamigii aad ka weydeen xukuumadda maamulka madaxweyne silaayo oo madaxweynaha ka yahay maxaa keenay maxaad hadda kahor warbaahinta ugu sheegi weydeen adigoo hal maalin ka hor xilka wareejiyada aad markiiba arrimaha ka hadashay miyaan too loo qaadan karin warkaag inuu war dahay yahayba adeer horta anigu dee xilka haddii aan wareejiyo horta xilku waa meerta oo qofkii loo gartaa waa okay weeye laakiin haddana dadku isagoo reer somaliland ayuu haddana dee la sii kala yahay beelaha dhulbaanta ay dee la sii kala yihiin saddex meelood baa wax loo qaybsadaa waad og tahay beelaha dhulbaanta marka laga soo qaado waxa weeye haddana beel kasta xildhibaano ay leedahay maxay ahaytay siyaasiyiin kale ay leedahay cid kasta marka ay saamigeeda doonayso horta waa in beesha iyo xildhibaanadeeda iyo waxgaradkeeda lagala tashadaa ee aan cid kale aynu yeedhin maxay ahatay hadday wasiir tahay iyo hadday maamul gobol tahay intaba arrintaasoo waxaanu ka tirsanaynaa in madaxweynuhu ama ulakac ha ahaato ama ha loo hoosgeliyo oo maaragtay dee nin shaksigu markuu cusub yahay wax badan ayaa la maaragtay laga yaabaa inay dhaafaan oo cid kale u hoosgeliso annagu arrintaa waxaanu arkaynay xagga gobolka saami qaybsiga iyo xaggii qaranka labadaba inaanu ka maran nahay taasina mid aanu geyno inayan ahayn aanan aqbalina karin ma aha xilku qofku adigoo shalay soo ko- uu hayay, taas uu ka adigoo- wareegay.
adigoo soo koobaya waxgaradka n- haatan leedahay wax ku shireen hotel alxamdulilah sanood iyagu maxay hore ugu hadli waayeen artaas madaxweynaha maamulka somaliland ugu gudun waayeen n- arrimaha ugu Horta badin afar- waayeen horta afarkeedaba degdeg uma fiicna marka waxay yimaadaan waxay u baahan tahay beeshu way ballaaran tahay een, een, dalka dibaddiisana waa jirtaa gudihiisana waa jirtaa intaas waxaa lagu maqnaa isweydiin iyo maxay ku dhacday iyo bal halaysaga yimaado iyo waxa weeye adigu iminku way noqotay in markaa laga hadlo markii la hubsaday waxaasi inay si rismiya u yihiin oo ay u muuqdaan in beesha meel lagaga dhacay inay ka hadasho haddun bay u eh, dee u suurto gashay oo dee waxaa la yidhi een, dadku meel ma wada joogo siyaasadda iyo maaragtay taladana wuu wadaagaa marka sidaas weeye sida ay caawa ku timid hawsha gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka sool maxamed cabdi jibriil dhimbil oo u warramayay shabakada wararka ee dotcom isagoo ka sugan magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ugoona warramayey shir beesha bahanugaalaad ku yeelatay hotel xamdi ee laascanood abdumasta tahay gudoomiye waa mu- adaa mudan